alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu marfuucaati اlasmaa'i hada kani baabu marfuucaati اlasmaa'i asmaada ee la rafcinayo baabkeedii weeyaan waa casharkeennii sagaalaad ee kitaabkii almuqadima alajrumiya fii cilmi alcarabiya waxaynu in badan soo tilmaannay kitaabku inuu koobsanayo afar masale mas'alada koowaad waxay ahayd alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi mas'alada labaadna alicraabu wamaa yatacallaqu bihi masalada saddexaadna alafcaalu rafcan wa nasban wa jazman masalada afraadna alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan afartaa mas'alo waxaynu ka soo baxnay oo soo dhammaystirnay saddex mas'alo ka mid a mas'alada koowaad waxay ahayd alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi kalaamka iyo wixii raacayey masaladaa waxaynu tilmaannay in saddex mas'aloo kale ay hoos tegayaan tacriifu lkalaam aqsaamu lkalaam calaamaatu aqsaami lkalaam mas'aladii labaadna waynu soo dhammaystirnay oo ahayd alicraabu wamaa yatacallaqu bihi icraabka iyo wixii raacayey mas'aladaa labaadna waxaa hoos imanayey iyadana lix mas'alaa hoos imanayay lixdaa mas'ala saddex ka mid a wuxuu kaga hadlay baabkii uu ku magacaabay baab licraab saddexdaas waxaan tacriifu licraab aqsaamu licraab almucrabaat wamaa yadkhulu fiiha min aqsaami licraab laba mas'alana wuxuu kaga hadlay baabkii uu ku magacaabay baabu macrifati calaamaat alicraab labadaa mas'alana waxay ahaayeen calaamaatu aqsaami alicraab iyo mawaadicu calaamaati aqsaami alicraab mas'alada lixaad iyadana wuxuu kaga hadlay fasalkii uu ku magacaabay almucrabaatu qismaani qismun yucrabu bilxarakaati wa qismun yucrabu bilxuruuf masaladaasina maxay ahayd taqsiimu almucrabaati ilaa qismayn qismun yucrabu bilxarakaati qismin yucrabu bilxarakaati wa qismin yucrabu bilxuruufi masaladii labaad oo ahayd alicraabu wamaa yatacallaqu bihi iyadana lixdaa masalo ayaa hoos simanayay waxaa kaleynu soo dhammaystirnay masaladii saddexaad ee ahayd alafcaalu rafcan wa nasban wa jazman afcaashii oo laga wado ficilkii mudaaric ee marfuuceedii iyo mansuubkeedii iyo majzuumkeedii ayaynu soo dhammaystirnay marka taana wuxuu kaga soo hadlay baabkii uu ku magacaabay baabul afcaal laakiin baabul afcaal halkaa mas'alo oo keliya kagama hadline wuxuu u sameeyey hordhacyo oo baabul afcaal laba arrimood buu kaga hadlay amba laba mas'alo ayuu kaga hadlay labadaa mas'alo waxay ahaayeen aqsaamul afcaal iyo axkaamul afcaal aqsaamul afcaal oo dee cid waliba ay garanayso maadi iyo mudaaric iyo amar masalada labaadna waxay ahayd axkaam lafcaal marka axkaam lafcaal dhexdeeda wuxuu kaga hadlay mas'aladii aynu doonaynay oo ahayd alafcaalu rafcan wa nasban wa jazman baabulafcaal markaa si guud labadaa mas'ala ayuu maaragtay ugaga hadlay laakiin si gaara inagu waxaynu ugu soconnay ficilka mudaaric marfuuciisa iyo mansuubkiisa iyo majzuumkiisa ficilka mudaaric goormaa la rafciyaa caamilka rafciyaa se muxuu noqonaya ficilka mudaaric goormaa la nasbiyaa caamilka nasbiyaa se muxuu noqonaya ficilka mudaaric goormaa la jasmiyaa caamilka jasmiyaa se muxuu noqonaya intaasaynu u socon laakiin intaa toos ugama hadline si guud markaa wuxuu uga hadlay maaragtay laba mas'alo oo aqsaam ulafcaal iyo axkaam ulafcaal waa meeshii inaguna aynu nihi waxaa fiicnaan lahayd inuu ku daro mas'alo saddexaad oo ahayd tacriifu ulafcaal marka tacriifu ulafcaal kow aqsaamu lafcaal laba axkaamu lafcaal saddex axkaamu lafcaal markaa dee waxaa ka mid ahayd xukmu lficli lmudaaric ficilka mudaaric xukumkiisa ila waa ficilkaynuu soconay sooma ficilka la icraaba waa ficilka mudaaric oo keliya xukumka ficilka mudaaric marka waxaynu u qaybinay xukmun biictibaari awalihi wa xukmun biictibaari aakhirihi meeshaynu u soconay wuxuu ahaa xukmun biictibaari aakhirihi xukmun biictibaari aakhirihi laftiisa ayaa laba qaybood noqdayo binaa iyo icraab labadaa qaybood binaaga umaynaan soconay icraabka ayaynu u soconay ficilka mudaaric ee la icraabaa dee saddex qaybood buu noqonayaa ilaan saddex icraab buu qaadanaya mar waa la rafciyaa marna waa la nasbiyaa marna waa la jasmiyaa hore markaa waxaynu usoo qaadanay marfuuca marka uu yahay calaamada rafcadiisu waxay noqonayso mansuubka markuu yahay calaamada nasbadiisu waxay noqonayso majzuumka wuxuu markuu noqdo ee, majzuumka markuu yahay calaamada jasmadiisu waxay noqonayso taa waa la soo maray laakiin halkan wuxuu kaga hadlay ee, ficilka mudaaric ee marfuuca marka uu yahay marfuuca waa goorma caamilka rafciyaase muxuu noqonaya markuu yahay mansuubka waa goorma caamilka nasbiyaase muxuu noqonaya marka uu yahay majzuumka waa goorma caamilka jasmiyaase muxuu noqonaya ficilka mudaaric marka uu yahay marfuuca ee waxa ay noqonaysaa waa marka uu ka maran yahay wax nasbiya iyo wax jasmiya ficilka mudaaric marfuuc wuxuu noqonayaa waa haddii aan lagala hormarin wax nasbiya iyo wax jasmiya nawaasibtii uu ka dhigay tobanka iyo jawaasimtii uu ka dhigay siddeed iyo tobanka midnaba haddaan lagala hormarin wuxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya caamilka rafcinayaana waa caamil macnawi oo tajaruduhu min annaasibi waljaasim ficilka mudaaric goormaa la nasbiyaa caamilka nasbiyaase muxuu noqonaya waxaa la nasbinayaa nawaasibtii mid ka mid a hadduu ka hormaro caamilka nasbinayaana musanifku wuxuu ihi waa toban laakiin sida raajixa waxaan ihi waa afarun an lan idan kay ficilka mudaaric goorma la jasmiyaa caamilka jasmiyaase muxuu noqonaya waxaa la jasmiyaa siddeed iyo tobankan uu ku magacaabay jawaasimta mid ka mid a haddii ee lagala hormaro oo inaguna aynu nidhi sida raajixa waa shan iyo toban soo ma ee jawaasimta jasminaysa hal ficil wuxuu ka dhigay lix sida raajixana waa afaru jawaasimta jasminaysa laba ficilna wuxuu ka dhigay labiiyo toban buu ka dhigay sida raajixana waa koob iyo tobana waxaa laga reebayaa baynu nidhi kayfama marka ficilka mudaaric waxaa la jasminaya jawaasimta mid ka mid a haddii uu ka hormaro caamilka jasminayaana de waa jawaasimta kolba kii ka hormara ayuu noqonaya halkaa marka waxaynu kaga baxnay alafcaalu rafcan wa nasban wa jasman halkan musanifku waxa uu ka bilaabi doonaa masaladii afraad ee kitaabku uu ka hadlayey oo ahayd alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan asmaadii oo iyadana laga wado ismigii daahirkaha ila waxa la icraaba waa ismiga daahirka msuma asmaadaas marfuuceeda iyo mansuubkeeda iyo makhfuudkeeda ayuu ka hadli doonaa marka asmaadu markay tahay marfuuca dee waynu soo marnay calaamaadkeeda rafcaha markay tahay mansuubka waynu soo marnay calaamaadkeeda nasbaha markay tahay makfuudka waynu soo marnay calaamaadkeeda khafda taa lama soo celinayo laakiin wuxuu ka hadli doonaa musanifku raximah llahu tacaala asmaada la icraabo waa ismiga daahirka ah goormaa la rafcinayaa caamilka rafciyase muxuu noqonaya goormaa la nasbinaya caamilka nasbiyase muxuu noqonaya goormaa la khafdinaya caamilka khafdiyase muxuu noqonaya wataa masalada afraadna alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan markaa wuxuu samayn doonaa musanifku saddexdaa qaybood qayb kasta waxa uu ka dhigayaa baab gaara baabu marfuucaati alasmaa markuu dhameeyo haddana wuxuu bilaabi doonaa baabu mansuubaati alasmaa markuu dhameeyo haddana wuxuu bilaabi doonaa baabu makhfuudaati alasmaa baabu marfuucaati اlasmaa wuxuu hoos keeni doonaa asmaada la rafciyo dhan waa toddobo odhan doonaa toddobadaa mid kasta si gaaru isu dul taagi doona toddobadaa markuu dhammaystira haddana wuxuu u gudbi doonaa baabu mansuubaati اlasmaa iyadana waa shan iyo toban buu odhan doonaa shan iyo tobanka mid kasta isagana gaar buu isu dultaagaya shan iyo tobanka markuu dhammeeya haddana wuxuu u gudbi doonaa baabu mahfuudaati alasmaa iyadana waa saddex qaybood buu ka dhigi doonaa saddexdaa qayboodna uu ka hadli doonaa waana halka kitaabku uu ku gabagaboonayo marka ee, asmaadiina saddexdaa qaybood bay u qaybsamaysa marfuucaat iyo mansuubaat iyo makhfuudaat mid kasta marka uu ka hadli doonaa wuxuu ku hormarayaa marfuucaat lasmaa asmaada goormaa la rafciyaa caamilka rafciyaase muxuu noqonaya inta jeere asmaada la rafciyo intaba wayna bari doonaa kadibna mansuubaadku ka hadli doonaa kadibna makhfuudaadka wuxuu yidhi baabu marfuucaati alasmaa ey haada kani baabu marfuucaati alasmaai asmaada la rafcinaya baabkeedii wey almarfuucaatu asmaada la rafciya sabcatun toddoba weeyaan wahiya toddobadaasi alfaacilu faacilkii weeyaan waalmafcuulu mafcuulkii weeyaan alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilu ficlihi ficilkiisa kii sameeyey aan la magacaabin waalmubtadau mubtadihii weeyaan wa khabaruhu mubtadaha khabarkiisa weeyaan wasmu kaana kaana ismigeeda weeyaan wa akhawaatiha wasmu akhawaatiha iyo kaana kuwa la midkaa ismigooda wakhabaru ina ina khabarkeeda weeyaan waa akhawaatiha wakhabaru akhawaatiha iyo ina kuwa la midkaa khabarkooda wataabicu kii raacayay weeyaan lilmarfuuci asmaada la rafcinayo wa huwa taabicaasina arbacatu ashyaaa shayaal afar weeyaan annactu waalcadfu waaltawkiidu waalbadel weeyaan wuxuu yidhi asmaada la rafciya waa toddoba wuxuu bilaabay alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan saddex qaybood buu de markaa u qaybinaya asmaadii marfuuca ahayd asmaadii mansuubka ahayd asmaadii makfuudka ahayd wuxuu ka hormaray asmaadii marfuuca ahayd waxaynu bararnaana waxaa weeyaan goorma ayaa asmaada la rafciya caamilka rafciyaase muxuu noqonaya taasaynu bararnaa marka wuxuu inoo sheegayba inta jeere asmaada la rafciyo toddoba jeer ayaa asmaada la rafciyaa amba asmaada marfuuci waxay u qaybsantaa toddoba qaybood waa toddobadaa inoo tiriyey innaguna waa tirinayna un tafsiilkeeduna wuu imanaya waayo baabbaab buu uga hadlaya almarfuucaatu asmaada la rafciya sabcatun toddoba weeyaan wahiya toddobadaasi alfaacilu faacilkii weeyaan walmafcuulu ee mafcuulkii weeyaan alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilu ficli ficilkiisa kii sameeyey walmubtadau mubtadihi weeyaan wa khabaruhu wa khabarulmubtadai mubtadaha khabarkiisii weeyaan wasmu kaana kaana ismigeeda weeyaan wa akhawaatiha wasmu akhawaatiha kaana kuwa la midka ismigooda weeyaan wa khabaru ina ina khabarkeeda weeyaan wa akhawaatiha wa khabaru akhawaatiha ee ina kuwa la midkaa khabarkooda weeyaan wa taabicu kii raacaya weeyaan lilmarfuuci kala rafcinayo wahuwa taabicaasi arbacatu ashyaaa shayaal afar weeyaan annactu waalcadfu waaltawkiidu waalbadel weeyaan baabulfaacili haadaakani baabulfaacili faacilka baabkiisi weyn ay haadaakani baabulfaacili faacilka baabkiisii weeyaan alfaacilu faacilkii huwa faacilkii alismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo ee ismiga almadkuuru la sheegayo qablahu hortiisa waxaa la sheegaya ficluhu ficilkii isagu uu sameeyey waxaynu ka hadlaynaa baynu masaladii afraadee kitaabka alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan saddex qaybood baa markaa loo qaybinaya ismigii mucrabka ahaa waana ismigii daahirka ahaa ee qayb marfuuca iyo qayb mansuuba iyo qayb makfuuda waa yahay qaybta koowaad waxa weeyaan asmaadii la rafcinayay waxaa laga hadli doonaa goorma ayaa asmaada la rafciyaa caamilka rafciyaase muxuu noqonaya musanifku wuxuu yidhi toddoba jeer baa asmaada la rafciyaa toddoba qaybood oo ismiga ka midi waa marfuuc ismiga la sheegayana waa ismi daahira unta soma waa kaas toddobadaa qaybood wuu inoo tiriyey mid kastana baab ayuu u sameynaya toddobadaa waxaa ugu horreeyey alfaacilu marka wuxuu ka hadli doonaa ismigii asmaada ugu horreeyey marfuuc ahaa oo noqonaya alfaacil baabulfaacil waxa uu kaga hadlay laba mas'alo kaga hadlay baabulfaacil kow tacriifu lfaacil faacilka qeexitaankiisa faacil maxaa la yidhahda laba aqsaamu lfaacil faacilka qaybihiisa labadaa mas'alo kaga hadlay baabulfaacil masalada kood waa maxay tacriifu lfaacil faacilka qeexitaankiisa masalada labaadna waa maxay aqsaamu lfaacil faacilka qaybihiisa wuxuu ku hormaray tacriifu lfaacil faacilka qeexitaankiisa faacil waxaa la yidhaahdaa buu yihi wixii saddex shardi laga helay saddex shardi wixii laga helaa faacil noqonaya saddexdaas shardi haddii la wada waayo amba mid ka mida la waayo ee ismigaasi faacil noqon maayo amba lafdigaasi faacil noqon maayo saddexdaas shardi shardiga ugu horreeya waxaa weeyaan kow waa inuu yahay ismi shardiga labaadna waa inuu yahay marfuuc shardiga saddexaadna waa in lagala hormaro ismigan marfuuca ficilkiisa wuu sameeyey waa saddexdaa shardi an yakuuna isman wa an yakuuna marfuucan wa an yudkara qablahu ficluhu saddexdaa shardi wixii laga hela faacil noqonaya shardiga ugu horreeya waa maxay an yakuuna isman lafdigan faacilka noqonaya waa inuu yahay ismi halkaa maxaa baxay ficil iyo xaraf ficilna faacil ma noqdo wada ficilku waaba shaqadii la qabanayay xarafna faacil ma noqdee faacil waxaa noqon kara uun ismi ayaa faacil noqon kara shardiga labaad waxaa weeyaan an yakuuna marfuucan ismigaasi waa inuu yahay marfuuc ismiga laftiisiibaa wuxuu noqonayaa sidii aynu sheegnay waa ismigii mucrabka marfuuc iyo mansuub iyo makfuud soo ma ismiga faacil noqon karaa waa ismiga marfuuca un ismiga marfuuca calaamada rafcadiisu waxay doontaa noqoto calaamada rafcad waxay noqon kartaa dama calaamada rafcad waxay noqon kartaa alif bay noqon kartaa calaamada rafcad waxay noqon kartaa waaw bay noqon kartaa taa waynu soo baran waxba muhim ma aha laakiin waxaa muhima in la fahmo faacilku inuu noqdo marfuucuun waxaa baxaya markaa mansuub iyo makfuud mansuubaadka uu soo wado odhan doono waa shan iyo toban faacil ma noqon karaan makfuudaadka uu soo wado odhan doono waa saddexna faacil ma noqon karaan ila faacilka waxaa u shardiya inuu yahay marfuuc kaasina waa shardiga labaad shardiga saddexaad an yudkara qablahu ficluhu faacilkan waa in lagala hormaro ficilkii isaguu sameeyey ficilkaasi amba maadi ha noqdo amba mudaaric ha noqdo amba amar ha noqdo musanifku maadi iyo mudaaric buu inoo tusaaleyn doonaa amarkana wuu ka tegey shardiga saddexaad waxa weya ficilkan waa in lagala hormaro waxaan ujeedaa ismigan marfuuca waa in lagala hormaro ficilkii isagu uu sameeyey ismigan marfuuca waa in lagala hormaro ficilkii isagu uu sameeyey saddexdaa shardi wixii laga helaa faacil noqonay ismi waa inuu yahay marfuuc waa inuu yahay ficil waa inuu ka horeeyo ficilkaa ka horeeyana waa inuu isagu sameeyey waa in lagala hormaro ficilkii isagu uu sameeyey tusaale haddii aynu soo qaadano tusaale wuxuu noqonayaa haddii aad tidhaahdo dahaba muxammadun dahaba waxaa tegey muxammadun muxamed baa tegey muxammadun waa faacil waayo saddexdii shardi baa laga helay horta waa ismi soo ma calaamada tusinaysa isminimadiisuna de waa tanwiinta waynu soo baran waana marfuuc calaamada rafcaduna waa damada waynu soo baranay ficil baana ka horeeya oo waa dahaba ficilkaa ka horeeyana yaa sameeyey dee ismigan marfuucee ka dambeeya cidda tagtay waayo waa muxamed hada huwa alfaacil faacilka la doonaya kaa weeyaan dahaba muxamedu waynu soo icraabi jirnay dahaba maxaa lo odhanaya ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin muxamedun faacilu dahaba marfuucu bidahaba wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi liannahu ismun mufradun munsarifun muxamedun waxaa lo odhanaya waa faacilkii dahaba faacilku waa marfuuc caamilka rafciyina waa kee ficilkan ka horeeya dahaba caamilku waa kaas waa faacilu dahaba dahaba faacilkeedii marfuucun bidahaba dahaba lafteeda ayaa lagu rafciyey wa calaamatu rafci damatu daahiratu cala aakhirihi لأنه اسم مفرد منصرف كذلك هدي أتراد يذهب محمد يدنا والله مد فعل كيوم بيسبدله مركه هرنا محا ماضي إما كان محو نقضي مضارع يذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح والآخر لم يتصل بآخره شيء محمد فاعل يذهب بالعرني مرفوع بيذهب وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف kaasi markaa waa tacriifu lfaacil bal qaabku u sheegay eega wuxuu yihi alfaacilu faacilkii huwa faacilkii alsmu waa ismi waa shardigii koowaad ficil iyo xaraf baa baxay iyagu faacil ma noqdaan ismigii almarfuucu la rafcinayay waa shardigii labaad ismigani waa inuu yahay marfuuc ee waxaa baxaya ismigii mansuubka ahaa iyo ismigii makfuudka iyaguna faacil ma noqdaan marfuuc baa lagu yuhi calaamada rafcadu waxay doontaa noqoto ismiga daahirkaa ee marfuuca calaamada rafcadiisu imisay noqon jirta calaamaadka rafcu afar bay haayeen waxaynu ka reebaynaa un annuun nuuntu ila waxay gaar ku ahayd ficilko alafcaal alkhamsa unbay degi jirta suma saddexdii kale saddexduba calaamatu rafcay u noqon karaan faacil damadii damadu imisa meelood bay calaamatu rafca u noqon kartaa bay kula tafaacili shan meelood waka haa si fiican baad u haysaan waayo mawaadicda damadu waxay toddoba laba afcaala hadda Ah, shan meelood ayaa faacilka calaamatu rafcihiisu ay damo noqon karta waxaa kaloo calaamatu rafca u noqon karta faacilka alwaaw waawduna imisa meelood bay calaamatu rafca u noqon karta laba ile labaduba asmaa bay hayd alasmaa alkhamsa iyo jamculmudakar saalim waxaa kaloo calaamatu rafca u noqon karta alif imise meelood fi lmusanna faqad oka taa waynu soo baranaye almarfuucu marka faacilku waa ismi la rafcinayo alfaacilu faacilki huwa faacilki alismu waa ismigii ismigii almarfuucu la rafcinayay mansuub iyo makfuud baa baxay ismigii almadkuuru la sheegayay qablahu ismigan marfuuca hortiisa waxaa la sheegayaa ficluhu ficilkii isagu uu sameeyey ismigan marfuuca waa in lagala hormaro ficilkii isaguu sameeyey kaasina waa shardiga saddexaad maxaa baxaya dib baynu ka ogaan doonaa insha allahu tacala wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood ayuu ku dul sugnaaday daahirin daahir iyo wa mudmarin damiir fadaahiru daahirkii naxwu qowlika odhaahdaad oo kale weeyaan qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay aad tidhaahdo wayaquumu waxaa istaagaya zaydun zayd baa istaagay aad tiraahdo wa qaama waxaa istaagay azaydaani labadii zayd baa istaagay aad tiraahdo wayaquumu waxaa istaagaya azaydaani labadii zayd way istaagayaan aad tiraahdo wa qaama waxaa istaagay azayduuna zaydyadii baa istaagay aad tiraahdo wayaquumu waxaa istaagaya azayduuna zaydyadii baa istaagay aad tiraahdo wa qaama waxaa istaagay arrijaalu raggii baa istaagay aad tiraahdo wayaquumu way istaagayaan arrijaalu raggii baa istaagay aad tiraahdo wa qaamat way istaagtay hindun hindaa istaagtay aad tiraahdo wataquumu way istaagaysaa hindun eh, hindi way istaagaysa aad tiraahdo waqaamat ilhindaani waqaamat way istaageen alhindaani labadii hindi aad tiraahdo wataquumu way istaageen alhindaani labadii hindi aad tiraahdo waqaamat way istaagtay alhindaatu hindooyinka aad tiraahdo wataquumu way istaagaysa alhindaatu hindooyinka aad tiraahdo waqaamat way istaagtay alhunuudu hindooyinka aad tiraahdo wataquumu way istaagaysa alhunuudu hindooyinka aad tiraahdo waqaama waxaa istaagay akhuuka walaalkaabaa istaagay aad tiraahdo wayaquumu waxaa istaagaya akhuuka walaalkaabaa istaagay aad tiraahdo waqaama ghulaamii wiilkaygii baa istaagay aad tiraahdo wayaquumu waa istaagaya hulaamiyi wiilkaygii baa istaagaya aad tidhaahdo wamaa ashbaha daalik ayaa kutubta qaar ku qoran matnigan anigu aan hayo kuma qorna inaan la qorin baana fiican Eh, oo markaa eh, la iska xadfo markaa nushadan anigu aan hayo kuma qorna waayo wamaa ashbaha daalika waxaa nagaga filan naxwu qawlika waa tusaale soma wamaa ashbaha daalikanada waa tusaale un. marka lafdigaa horaa nagaga filan baabulfaacil wuxuu ka hadlayey laba masalo masalada koowaad tacriifu lfaacil faacilka qeexitaankiisa waynu ka soo baxnay oo faacil waxaa la idhahda wixii shad- saddex shardi laga helo shardiga koowaad waa inuu yahay ismi shardiga labaad waa inuu yahay marfuuc shardiga saddexaad waa in lagala hormaro ismigan marfuuca ficilkiisa buu sameeyey masalada labaad ee baabulfaacil uu kaga hadlayey waxay ahayd aqsaamulfaacil faacilka qaybihiisa faacilku waa laba qaybood buu yihi daahir iyo mudmar daahir waa ismigii daahirka waa la garanaya ismi daahira maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu bilaa qaydin waa ismiga ina tusinaya ciddan uu magaca u yahay iyadoon waxba lagu xidhayn oo aan waxba la raacinin waa magacyadan caadigaa oo dhan waxa weeyaan waa ismi daahira la odhanaya shay kasta oo jira muxuu leeyihi magac buu leeyay soo ma shay kasta oo jira magaca uu leeyahay ayaa waxaa la odhanaya ismi daahira ayaa la idhahda qaybta labaadna waxaa weeyaan waa ismi mudmar damiirna waa la odhan karaa ismi mudmar amba damiir maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhitaabi aw ilghaybati waa ismiga tusinaya calaa mutakalimin qof hadlaya sida ana oo kale aw mukhaadabin amba mid lala hadlayo sida anta oo kale aw ghaa'ibin amba mid maqan sida huwa oo kale ismigaana waxaa la yidhahda mudmar amba damiir baa la yidhahdaa waynu garanayno halkan wuxuu ka tegey ismigu saddex qaybood buu noqon jiray ismigii la odhan jiray mubhamka muxuu uga tegey had iyo goor waxay sheegaanuun ismigu inuu yahay laba qaybood daahir iyo mudmar haddii laba qaybood aad aragto mar walba mubhamku wuxuu la socdaa un ismiga daahirkaabuu la socda marka daahirkii waxaa inoogu wada jira daahirkii aynu naqaanay sideedda u qaybsamayy iyo mubhamkii oo isaguna laba noqon jiray ismu lishaara iyo alismu almawsuul faacilku markaa labadaa qaybood ayuu noqonayaa kadibna wuxuu inoo tusaaleeyey qaybtii dee aynu u soconnayoo ahayd alsmu aaahir ismiga daahirka imise qaybood buu noqon jiray sideed qaybood sideedii qayboodba faacil bay noqon karaa markaad tidhaahda iminka tusaale ahaan jaaa zaydun waa ismi mufradu munsarif waa faacil jaaa axmedu waxa weeyaan ismi mufrado hayru munsarif waa faacil markaad tidhaahdo jaaa rijaalu jamcu tagsiir munsarif waa faacil markaad tidhaahdo imtala'at ilmasaajidu jamcu tagsiir hayru munsarif waa faacil jaءat اlhindaatu amba jaءat اlmuslimaatu jamcu اlmuanas asaalim oo faacila soo ma markaad tidhaahdo jaءa abuuka waxa weeyaan sm min alasmaaءi اlhamsa oo faacila markaad tidhaahdo jaءa almuslimaani waa musano faacila markaad tidhaahdo jaءa almuslimuunana waa jamcu mudakr asaalim oo faacila sideedii mabuu wada tusaaleyn musanif qeyb ka mid a buu ka tusaaleeyey laakiin tusaalayaashuu badiyeeyo wuxuu ka dhigay labaatan tusaalu ka dhigay labaatan tusaale waa tobanuun laakiin marna wuxuu ka hormariyey ficil maadi marna wuxuu ka hormariyey ficil mudaaric waa toban laakiin tobankan marna caamilka rafcinaya ee ku camal falaya ayaa wuxuu ka dhigay ficil maadi oo ficil maadi buu ka hormariyey marna caamilka rafcinaya ee ku camal falaya ayaa wuxuu ka dhigay ficil mudaaric oo ficil mudaaric ayuu ka hormariyey laakiin hays odhan ismigii daahirka wuu batay sideeddii mabuu dhammaystirinba oo haddaad eegtaan ismi mufrado oo munsarifa wuu tusaaleeyey laakiin ismi mufrado hayru munsarifa ma tusaale jamcu tagsiir munsarifa wuu tusaaleeyey laakiin jamcu tagsiir hayru munsarifa ma tusaale marka lixdii kale unbuu tusaaleeyey tusaalayaashana wuu badiyo wuu soo celceliyey qaabkan tusaalayaashu ay u yaallaan inaynu fahanaa markaa fiican qaabkan tusaalayaashu ay u yaallaan ila fahma labaatankan tusaale ay usoo baxayaan wax cilmiga inagaga xidhanna ma jiro laakiin waxa weeyaan inaad garataanu ismigii daahirka inaanu dhammaystirnay qaabka tusaalayaashu ay usoo baxayaan waxa weeyaan marka ugu horeysa wuxuu tusaaleeyey ismi mufrada oo munsarifa laakiin ku dhacaya mudaker mufrad munsarifo mudakera waa kow tusaalaha labaad wuxuu ka dhigay musanne mudakera waa laba suma tusaalaha saddexaad wuxuu ka dhigay jamcu lmudaker asaalim jamcii ragga ku dhacay tusaalaha afraad wuxuu ka dhigay jamcu tagsiir haddana mudaker ku dhacay afartaasi waa rag mufrad munsarifa oo mudakera kow musanne ku dhacaya mudaker waa laba nin jamcu mudaker asaalim dee jamcii isagu raggaba u gaarkaa waa saddex iyo jamcu tagsiir munsarifoo ku dhacaya mudaker waa imisa waxa weeyaan afar tusaale afartaa afartoodiiyo dumara waxa weeyaan mufrad munsarifa oo laakiin muanas ku dhacay halkaasina waa mid waxa weeyaan musanne muanas ku dhacay waa laba dumara waa laba saddex jamculmuanas asaalimo isagu marka horeba dumarka u gaar aha isagu dee mudakar iyo muanas ma noqonaye muanas un weeyaan halka jamculmudakar asaalim mudakar iyo muanas aanu noqonayna mudakar un uha sow saddex maaha jamcu tagsiir munsarif oo haddana muanas ku dhacay waxaynu soo marnay jamcu tagsiir munsarifo mudakar ku dhacay sooma jamcu tagsiir munsarifa oo muanas ku dhacay halkaasina waa afar afartani waxay qaabilayeen afartii hore ku dar sideed soo maha intaa wuxuu raaciyey alasmaau alkhamsa iyadana ku dar sagaal sagaalkaa kumuu deynine wuxuu inala galay mas'alo kale oo ismi la yidhaahdo alsmu almudaafu ilaa yaai lmutakalim ismi mufrado isagana yaa mutakalim loo idaafiyey waa meesha uu leeyahy qaama ghulaami iyo wayaquumu ghulaami ismi isagana yaa mutakalim loo idaafiyey sagaalkii ku dar toban dee sagaalkaasoo marna ficilka ka horeeya rafcinaya uu yahay maadi waa qaama marna ficilka ka horeeya rafcinaya uu yahay mudaaric waa yaquumu toban laba ku dhufo marka labaatan waa intaas un. wax cilmiyo meesha ku jira haba yaraatee ma jiraan wa huwa faacilkii buu yihi calaa qismayni laba qaybood mid ku dul sugan weeyaan daahirin daahir wa mudmarin iyo damiir u fiirsada hadba tusaaleyaasha fadaahiru daahirkii naxwu qowlika odhahda aad tidhaahdo oo kale weeyaan qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay aad tidhaahdo wa yaquumu wuu istaagayaa zaydun zayd baa istaagaya aad tidhaahdo waa tusaalihii koowaad mufrad mudakar oo munsarifa mufrad munsarif oo mudakar soo martaan marna ficilka ka horeeya wuxuu ka dhigay maadi marna muxuu ka dhigay mudaaric qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin zaydun faacilu qaama marfuucu biqaama wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala aakhirihi liannahu ismun mufradun munsarifun ويقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح والآخر لم يتصل بآخره شيء زيد فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف وقام وحى يستاجي الزيدان لبدي زيد با يستاجي ويقوم ويستاجي يعني الزيدان لبدي زيد ويستاجي يعني أتراته تصالحه لبعض ويا وحويا musanne mudakara waa laba nin soo ma artaan dee marna ficilka ka horeeya unbaa maadee marna mudaarica maxaa la odhanayaa qaama waa soo icraabnay azaydaani faacilu qaama marfuucun biqaama wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu musanna wa nuunu ciwadun can itanwiin fi lismi lmufrad waa la garanaya wa yaquumu zaydaani yaquumuna de waynu icraabnay azaydaanina waynu icraabnay waqaama waxaa istaagay azayduuna zaydiyadii baa istaagay wayaquumu way istaagayaan azayduuna zaydiyadii way istaagayaan aad tiraahdo waa tusaalihii saddexaad waa jamculmudakar asaalim isagu rag unbuu ku dhaca sida jamculmuanas asaalim dumar un ugu dhaco laakiin dee marna ficilka ka horeeya unbaa wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric qaabkee baa loo icraabaya qaama icraabkeeda waa la garanaya soma ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin azayduuna faacilu qaama marfuucu biqaama wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu mudakar asaalim wanuunu ciwadun can itanwiin fi lismi mufrad wayaquumu zayduunana waa macruuf yaquumu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaasib waljaazimu wacalaamatu rafcihi ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح والآخر لم يتصل بآخره شيء الزيدون فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه jamcu mudakar asaalim wanuuna ciwadun can tanwiin fi lism mufrad wa qaama waxaa istaagay arrijaalu raggii baa istaagay wayaquumu way istaagayaan arrijaalu raggii baa istaagay aad tiraahdo waa tusaalihii afraad jamcu tagsiir munsarifa oo mudakar ku dhacay jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiirka munsarifkii mudakarna wuu ku dhici karaa muanasna wuu ku dhici karaa mudakarkii buu imika tusaalaynaya ilan qaybtii mudakar ku waday afartii tusaale mudakarka afartii muanakana wuu soo wada qaama icraabkeeda waa la garanaya alrijaalu faacilu qaama marfuucu biqaama wacalaamatu rafcihi damatun ظaahiratu cala akhirihi liannahu jamcu taksiir liannahu jamcu taksiir almunsarif wayaquumu الrijaalu ee ficilka ka horeeya unbaa mudaaricu ka dhigay iyaduna waa macruuf afartaas afartaasi waa rag mufrad munsarifo mudakar musanna mudakara jamcu mudakar asaalim jamcu taksiir munsarifo mudakar afar laakiin ficilka ka horeeya ee ku camal falaya rafcinaya marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric afar markaa laba ku dhuf sideed tusaale soo ma haysaan wakaa sideeddaas sideedoodiiyo dumara waa kuwan wa qaamat way istaagtay hindun hindaa istaagtay wa taquumu way istaagaysaa hindun hindi way istaagaysa aad tidhaahdo dee qaama waa ficil maadi waa la garanaya taadaana maxaa la odhanaya ataa taau taaniis asaakina wa xarfun mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab liannahu xarf hinduna de waa macruuf waxa weeyaan waa mufrad munsarifa oo muanasa waa kaas waa qeybtii koowaad xagga muanaska mufrad munsarif oo muanasa laakiin marna ficilka ka horeeya wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric buu ka dhigay intaa ogaada marna ficilka ka horeeya rafcinaya wuxuu ka dhigay maadi marna ficilka ee ka horeeya ee rafcinaya wuxuu ka dhigay mudaaric waa tusaalihii koowaad wa qaamat hindun wa taquumu hindun icraabku waa sidii horow taawtaaniis kaasumaa inugu soo kordhay wa qaamat way istaagtay alhindaani labadii hindaa istaagay wa taquumu way istaagaysa alhindaani labadii hinda way ee istaagayaan aad tiraahdo wa qaamat way istaageen alhindaani labadii hindo wa taquumu way istaageen alhindaani labadii hindo way istaagayaan aad tiraahdo ee waa tusaalihii labaad ee ka imanayay xagga muanaska waa musanna muanasa musanne muanasa weeyaan laakiin ficilka ee rafcinaya ayaa marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric buu ka dhigay halkaasina waa qeybtii labaad weeyaan icraabkeedina waa la garanaya wa qaamat ilhindaatu wa taquumu lhindaatu wa qaamat waxaa istaagtay alhindaatu hindooyinkii baa istaagay wa taquumu way istaagayaan alhindaatu hindooyinkii way istaagayaan aad tidhaahdo halkana waxaa weeyaan qeybtii saddexaad ee dumarka ka imanaysay jamcu lmuanas asaalim isagu waa dumaru waa jamcu lmuanas asaalim laakiin ficilka ka horeeya ee rafcinaya marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric buu ka dhigay qaabkee baa loo icraabaya qaama ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadi attaau taau taaniis assaakina waa taau taaniis saakina wa xurikat liltiqaa'i saakiniin taau taaniis saakina weeyaan laakiin iltiqaau saakiniin daraaddii ayaa loo kasriyey ataau taau taaniis assaakina laakinaha kusirat liltiqaa'i saakiniin alhindaatu maxaa la odhanaya faacilu qaama marfuucun biqaama wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun cala aakhirihi liannahu jamcu lmuanas assaalim wa taquumu lhindaatu taquumu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasibi waljaazimi wa calaamatu rafcihi ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء الهندات فاعل تقوم مرفوع بتقوم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم وقامت الهنود وتقوم الهنود وقامت وحي استاغتي الهنود هندوينكي أي استاغي وتقوم ويستاغي سأل الهنود هندوينكي آه ويستاغيان أتراهضو أو كلوية هل كان واقعيبتي أفراد كي من يسيد مركب jamcu taksiir munsarifa oo muanasa waa jamcu taksiir munsarifa oo sawkii inoo soo tusaaliyay jamcu taksiir munsarifa dee kii hore muxuu ahaa mudakar buu ahaa soo ma kanna waa muanas wa qaamat ilhunuudu wa taquumu lhunuud qaama waa la garanaya ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin wa taau taau taniis assaakina wa kusirat wa taau taau taniis assaakina وكسرت لالتقاء ساكنين الهنود فاعل قام مرفوع بقامة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير المنصرف وتقوم الهنود تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء الهنود فاعل تقوم مرفوع بتقوم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير المنصرف afartaasina waxay ka imanayaan xagga dumarka kanaa ugu dambeeya jamcu tagsiir munsarifa oo mu'anas ku dhacaya laakiin ficilka ka horeeya rafcinaya marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric afarta xagga dumarka ka imanaya waa afartii mufrad munsarifo mu'anasa musanne mu'anasa jamcu lmu'anas asaalim jamcu tagsiir munsarifo mu'anasa afartan oo marna ficilka ka horeeya rafcinaya uu yahay maadi marna ficilka ka horeeya ee rafcinaya uu yahay mudaaric maxaa ka soo baxaya laba ku dhufo sideed soo maha sideedan sideedii hore ku dar lix iyo toban maxaa kuu dhiman laba tusaalo laba qayboodoo keliya inoo dhiman soo maha labadiina waa kuwan oo dee afar tusaale ay ka soo baxayaan wa qaama waxaa istaagay akuuka walaalkaabaa istaagay wa yaquumu waxaa istaagaya akuuka walaalkaabaa istaagaya aad tiraahdo waa qaybtii misaa talo qaybtii qaybtii imsaad weya qaybtii sagaalaad waka yaan idin hoos mar afar qayboodoo xagga ragga ka yimid baynu soo tusaaleyn oo sideed tusaale ay ka soo baxayaanoo marna maadi laga horreysiinay marna mudaaric haddana waxaynu ku xijisiinay afar qayboodoo xagga dumarka ee ka imanayay oo iyadana ay ka soo baxaysay sideed marna ficilka laga horreysiinay laga dhigay maadi marna laga dhigay mudaaric qaybtana waa qaybtii sagaalaad waa al asmaa alkhamsa asmaadii shanta ahayd oo faacil noqonaysa asmaadan shanta faacil markay noqonayso iyadana laba tusaale ka soo baxayo marna ficilka ka horeeya rafcinaya waxaa laga dhigayaa maadi marna waxaa laga dhigaya mudaaric baa laga dhigaya soo ma waka intaasuu inoo sheegay qaama ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin akhuuka faacilu qaama marfuucun biqaama wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama لأنه اسم من الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر أو في محل خفض مضاف له ويقوم أخوك يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح والآخر لم يتصل بآخره شيء أخوك فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل خفض مضاف إليه وكا الأسماء الخمسة وقيبتي sagaalaad laba tusaalaha ka soo baxayo marna ficilka ka horeeya maadiya marna waa mudaaric ku dar lix iyo tobankii tusaale hore waa sideed iyo toban waka wa qaama waxaa istaagay hulaamiy wiilkaygii baa istaagay wayaquumu waxaa istaagay hulaamiy wiilkaygii baa istaagaya aad tidhaahdo qeybtana waxaynu ku magacaabaynaa alsmu almufradu almudaafu ilaa ya ilmutakalim waa ismi mufrada oo weliba munsarifa ayaa waxaa loo idaafeeyey ya-da loo yaqaano ya-u mutakalim markaa qaybtan inuu iskaga tagay musanifku maadaama aanu ka hadlin alicraabu altaqdiiriyu icraabkii taqdiiriya laakiin waynu icraabi si faa'iidadu isaga dhammaystirato qaama ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin hulaamiy faacilu qaama marfuucun biqaama wacalaamatu rafcihi ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المناسبة غلام مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل خفض مضاف له ويقوم غلامي يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء غلامي فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المناسبة آه، غلام مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على سكون في محل خفض مضاف له قيبتها سنوى قيبتي توبنات وحويا الاسم المفرد آه، المت... آه، المضاف إلى ياء المتكلم اسم جي مفرد كاها وليه منصرف وكرجه ولو إضافي ياء المتكلم qaybtii tobnaad weeyaan laakiin ficilka ka horeeya ee rafcinaya marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric buu ka dhigay marka sideed iyo toban tusaalo hore ayaynu haynay soo maha oo dee sagaal qaybood sagaal qaybood oo ka mid a ismigii daahirka ayaa marna wuxuu ka horreysiiyey ficil maadi marna wuxuu ka horreysiiyey ficil mudaaric sideed iyo toban tusaale ka soo baxay qaybta tobnaadna waxa weeyaan alismu lmufrad almudaafu ilaa ya lmutakalim isagana imse tusaale ka soo baxaya dee marna ficilka ka horreeya maadi marna waa mudaaric isna laba tusaale ka soo baxaya waa qaybtii tobnaad laba tusaale ka soo baxay waxaynu u geynaynaa sideed iyo tobankii tusaale hore waa imisa labaatankii saasay ku dhigi marka ismigii daahirka ma labaatan buu noqday ma wax inbuu soo celceliyo mabuu dhammaystirin baynu dhiyo mufrad hayru munsarifana ma tusaalayn jamcu tagsiir hayru munsarifana ma tusaalayn laakiin wixii buu soo celceliyo marna wuxuu ka dhigay mudaker marna wuxuu ka dhigay muanas marna ficilka ka horreeyo maadi ka dhigay marna mudaaric buu ka dhigay waa la fahmay baan filaya sideediyo maaragtay tartiibsan anaaba tusaaleeyey markii hore wlmudmaru damiirkiina inaa cashara labiyo toban weeyaan naxwu qowlika odhaahdaadoo kale weeyaan darabtu anaa garaacay aad tidhaahdo wadarabna anagaa garaacnay aad tidhaahdo wadarabta niyo adaa garaacay aad tidhaahdo wadarabti gabadh yahay adigaa garaacay aad tidhaahdo wadarabtumaa labadiinanoo idinkaa garaacay aad tidhahdo wadarabtum jamciina raggoo idinkaa garaacay aad tidhaahdo wadarabtuna jamciina dumarkaoo idinkaa garaacay aad tidhaahdo wadaraba kii maqnaa wuu garaacay aad tidhaahdo wadarabat tii maqnayd way garaacday aad tidhaahdo wadarabaa labadii maqnaa way garaaceen aad tidaahdo wadarabuu jamci raggahay maqnaa way garaceen aad tidhahdo wadarabna jamci dumarkahay maqnaa way garaceen aad tidhaahdo mudmar damiirka isaguna faacilka noqda waa labiyo toban buuli damiirka faacilka noqda labiyo toban wuu ka badan yahay oo sida raajixa waa afar iyo labaatan oo waxay ka dhigaan labiyo toban mutasila iyo labiyo toban munfasila labiyo toban mutasila mutasil waxaa laga wadaa wuxuu ku daba dhegan yahay caamilkan rafcinaya munfasilna waxaa laga wadaa wuxuu ka soocan yahay caamilkan rafcinaya ee marka isagu wuxuu sheegay un labiiyo tobankii mutasilkaa inaguna intaas baynu ku gaabsanayno waayo dee kuwa kale waa meeshoodaa loogu tegi doonaa damiirka faacilka noqda waa labiiyo toban waa yahay labiiyo tobankaha loo fiirsado saddex mas'alo oo labiiyo tobankan ka soo baxaya ayaynu baraarujin doonaa waa saddex arrimoodoo fudfudud kow labiiyo tobankan xagga macnaha waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood mutakalim iyo mukhaaab iyo qayb dee damiiro dhan baaba saddexdaa noqda somayna odhan maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaadabin aw ghaa'ibin xagga macnaha saddexdaa qaybood baynu u qaybin doonaa xukunkoodana waynu ka hadli doonaa mas'alo naqtiina oo muraajaca oo iyadana axkaamul afcaal aynu ku xidhi doonaa jirta saddexdaa masale aynu ka hadli doonaa ha loo fiirsado marka labiiyo tobankan damiir waa mas'alada koowaadee xagga macnaha waxay u qaybsamayaan saddex qaybood bay u qaybsamayaan laba waxay ku dhacaan mutakalim shanna waxay ku dhacaan mukhaatab shanna waxay ku dhacaan haa'ib labada mutakalimka ku dhacay u fiirsada darabtu iyo darabna darabtu ta'daasi waxay ku dhacdaa mufrad mutakalim waa qof keliyo hadlaya mudakar iyo mu'anas wuxuu doonaha noqdo darabtu anaa garaacay weya qaybta labaad ee mutakalimka darabnaa waa naada iyaduna waxay ku dhacdaa mufrad mutakalima laakiin laba mid buu noqonaya sidii nadribu aynu nuunka soo nidhisoo lama garanayo mufrad mutakalima wa macahu hayruhu aw mucadimun nafsahu mufrad mutakalima oo waxa weeyaan wa macahu hayruhu bulsho dhan matalo oo cid afhayeen u ah cid baa la jirtoo la joogta darabnaa keligaabaa hadlay waxaad leedahay darabnaa annagaa garaacnay laakiin dee dad dhan baad matashaa macnaha labaad waxa weli mufrad mutakalima oo mucadimun nafsahu waa shay keliya laakiin naftiisuu weyneynaya naadu way ku dhici kartaa innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun nazalnaa ilaahay subxana wa tacala markuu leeyahay naa ayuu isticmaalay waa tacdiim ayay faa'idaynaysaa marka darabnaana waa mufrad mutakalima oo wamacahu hayruhu aw mucadimun nafsahu labadaas mutakalim bay ku dhacaan shanta ku xigaa waxay ku dhacaan mukhaadab darabta iyo darabti iyo darabtuma iyo darabtum iyo darabtuna darabta ta'daa fatxisan waxay ku dhacdaa mufrad mudakara oo mukhaadaba waa nin keliya oo had lala hadlayo mufrad mudakar oo mukhaadaba darabta adaa garaacay weeyaan niyo darabti ta'daa kasrisanna waxay ku dhacdaa iyaduna mufrado mu'anasoo mukhaadaba waa gabadh keliya oo lala hadlayo darabti adigaa garaacay gabadh iyo wey darab tuma tumaadaasoo lama arko waa ta godan miim kor dhigan iyo alif kusii xidhiidhsan tumaadaasina waxay ku dhacdaa musanne mukhaadaba laba qofoo lala hadlayo laba nin bay noqon karaan laba dumaray noqon karaan nin iyo gabadh isweydaar bay noqon karaan adigu waa laba qofoo lala hadlayo darabtum tumtaasoo maaratan ta godan iyo miim reeban tumtaasina waxay ku dhacaysaa jamac mudakaro mukhaadab waa rag lala hadlayo darabtum idinkaa garaacay weeyaan jamcina raggi darabtunna qaybta shanaad ee mukhaadabka waa jamac dumar oo lala hadlayo jamac muanas oo mukhaadab jamac dumar oo lala hadlayo waa ta godan iyo nuun re- ee kor dhigan oo shadan darabtunna dumar yo idinkaa garaacay wey shantaasina waa maxay mukhaadab bay ku dhacaan shanta ugu dambeeya iyaguna haa'ib bay ku dhacaan daraba huwa daraba wuu garaacay huwa mufrad mudakaro haa'iba waa hal nin oo maqan laba darabat hiya waa gabadhii maqnayd way garaacday mufrado mu'anasoo haa'iba waa gabadh keliya maqan daraba alifulisnaynkaasi wuxuu ku dhacayaa laba maqan labadaasi ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaan laakiin waxaa fiican haddii ay dumar noqonayaan alifka in ta laga horreysiiyo oo la idhahdo darabata in la idhahdo sidaasaa fiican darabuu waawul jamacahaasi wuxuu ku dhacayaa jamac raga oo maqan ha, jamcii ragga ahaa ee maqnaa way garaaceen weya waa waawul jamacaha darabna nuun niswahaasina wuxuu ku dhacayaa jamac dumara oo maqan jamcii dumarkaa maqnaa way garaaceen shantaasina waa qaayib marka labiyo tobankan damiir ee faacilka noqonaya xagga macnaha waxay u qaybsamaan saddex qaybood laba ku dhacaya mutakalim darabtu iyo darabna shan ku dhacaya mukhaadab darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna iyo shan ku dhacaya haayib daraba darabat daraba darabu darabna intaa waa la fahmay ma file waa yahay taasi waa mas'alada koowaad mas'alada labaad ee labiyo tobankan damiir xukunkoodu muxuu noqonayaa ila faacil bay noqonayaan baynu soo maha faacilkuna marfuuc buu ahaa hore innagu waxaynu usoo marnay ismiga la icraabaa inuu yahay ismiga daahirku keliya ee ismiga mudmarkaa iyo ismiga mubhamkaana inaan la icraabin in la bineeyo soo maha markaa taa adigoo maskaxdii amaanka ku haya labiyo tobankan damiir waxaynu odhanaynaa lafdigoodu waa mabni oo lafdigoodu xaalad keliyuu laazimaya isma badbedelayo darabtu ta'daasi weligeed way godnaanaysaa ta'daa ku dhacaysa ee, mufradka mutakalimka darab ta ta'daasina weligeed way kor dhignaanaysaa mufradka mukhaadabka ku dhacaysa darabti ta'daasina weligeed way hoos dhignaanaysaa mufradada mu'anasada mukhaadabada ku dhacaysa darabaa alifulisnaynku weligii wuu reebnaanaya labada maqan ku dhacaya darabuu waawuljamaacu weligii wuu reebnaanaya jamaca raggee maqan ku dhacaya darabna nuunisuhu weligii wuu kor dhignaanaya ee jamaca dumarkee maqan ku dhacaya waxaad ogaataa oo dee horena aynu usoo sheegnay damiirka lafdigiisu waa mabni intaa ogaada laakiin waxaynu odhanaynaa waa fii maxalli rafcin faacil damaa'irtani waxay yaallaan maxalu rafce oo boos faacil ayay degeen baynu odhan taasina markaa waa xukumka labiyo tobankan damiir lafdigoodu waa mabni baynu odhanna laakiin maxalkay ka rafcisay oo waxay yaallaan meel rafce ayay yaallaan meeshaa rafcuhuna weliba waa faacil faacilkuna marfuuc buu markaa odhan maysid faacilun marfuucun damaa'irtan markaad icraabayso ee waxaad odhanaysaa mabniyun calaa kada fii maxalli rafcin faacilun baa la odhanay intaana waa la fahmay baan malaynaya maynu ku celini labiyo tobankan damiir lafdigoodu waa mabni banu laakiin waa fii maxalli rafcin faacil maxalkay ka rafcisiin oo boos faacil ayay yaallaan taasina waa mas'alada labaad ee aynu baraarujinayno markaynu marna labiyo tobankan damiir mas'alo saddexaad laba iyo tobankan damiir bal ficilka ka horeeya u fiirsada ilaa ficilka faacil rafcin karaa wuxuu noqon karaa maadi iyo mudaaric iyo amar markii uu tusaalaynayey ismiga daahirkee faacilka noqonaya amar ma tusaalayn waayo amarku ma rafciyo ismi daahir ah qaacidada qaata amarku ma rafciyo ismi daahir eh damiir unbuu rafciya ee baaris iyo mustatir wuxuu doona ha noqdo sidaa daraaddeed markuu marayey ismiga daahirkee faacilka noqonaya ee ficilka faacilkaa rafciyey ismiga daahirka ee uu ka horreysiiyey marna wuxuu ka dhigay maadi marna wuxuu ka dhigay mudaaric limaada waayo amarku ma rafciyo ismi daahir taasi waa xaggii hore markuu soo gaadhay labiyo tobankii damiir ee uu yidhi faacil bay noqonayaanna ficilkuu ka horreysiyey wuxuu ka dhigay maadi keliya wuxuu ka tegey mudaaricii iyo amarkii dee saddexda ficilba maadiga iyo mudaarica iyo amarka saddexduba damiir way rafcin karaan laakiin maadi unbuu ku daba dhejiyey soo ma artaan waa kaas waayo ficilka maadi ma mabni buu ahaa mise mucrab mabni buu ahaa maxaa lagu bilayn jiray imse xaaladood buu lahaa saddex xaaladood mar waxaa lagu bilayn jiray fatx marna waxaa lagu bilayn jiray sukuun marna dam saddexdii xaaladoodba tusaalayaashan ay ku jiraan inaad u fiirsataan iyo kalema garanay tusaalayaashan waxaa ku sugan oo damaa'irtan ka horeeya ficil maadiyo fatxa lagu bineeyey waxaa kaloo ku sugan oo ka horeeya damaa'irta qaar ficil maadiyo sukuun lagu bineeyey waxaa kaloo ku sugan oo ka horeeya damaa'irta qaar ficil maadiyo lagu bineeyey dam waa yahay ficilka maadi goorma fatxa lagu bineyn jiray waxaa fatxa lagu bineyn jiray waa haddii xagga dambe aan waxba lagala xidhiidhin soo maha saddex tusaale saddex tusaale ayaa labiyo tobankan tusaale ku sugan oo saddexda tusaaleba ficilka maadiye ku jira uu ku binaysan yahay fatxe bal u fiirsada saddexdaasi waa saddexdee daraba oo faacilku uu yahay damiir musatru huwa muxuu ku binaysay ficilkaa maada fatxuu ku binaysay xagga dambe waxba lagalama xidhin darabat ficilkaa maadi oo faacilkuna waa damiir musatru hiya waynu sheegi doonaa ficilkaa maadina muxuu ku binaysay fatxuu ku binaysay xagga dambe maxaa lagala xidhiidhiyey taawutaaniis saakina taawutaaniis saakini waxba kama bedelaysa ficilka maadi fatxun buu iskaga sii binaysnaanay tusaalaha saddexaad darabaa oo faacilku uu yahay aliflisnaynka ficilka maadiya ka horeeya isagana maxaa lagu bineeyey waxaa lagu bineeyey fatxi alifulisnaynkaasi miyaanu damiir ahayn ficilkii maadi waxbaa lagu daba dhejiyey sooma laakiin haddana waxba kama bedelin waayo alifku u fiirsada halkaa yaana idin hoos mar alifku mar walba xarafka ka horeeya inuu kor dhigmaa shardiya alif reeban laguma hadli kara haddii xarafka ka horeeya aanu kor dhignayn ficilka maadi oo fatxa ku binaysnaa ayaa alif lagu daba dhejiyey alifna dee marka hore wuxuu daydayey in wax fatxisan laga horreysiiyo dugsigiiyo dayaxa isku beegma beedhaan soomaalidu markaa labadii baa la ysla helay wax isbedelay halkaana ma dhicin saddexdaa tusaale ficilka maadi wuxuu ku binaysay fatx daraba huwa darabat hiya daraba oo faacilku yahay aliflisnaynka xaaladda labaad ee ficilka maadi uu yeelinayey waxaa lagu binayn jiray damme waa goorma haddii waawuljamaca lagu daba dhejiyo darabuu iyaduna way noo joogtaa sooma way ku jirtaa xaaladda saddexaad maxaa lagu binayn jiray ficilka maadi sukuun goormaa sukuun lagu binayn jiray haddii lagu daba dhejiyo damaa'iru rafci almutaxarika oo saddex ahayd attaa'u lmutaxarika oo lix tusaale ay ka soo baxayeen iyo naa addaalla cala alfaacil oo hal tusaale ahayd iyo nuunu niswa oo isna hal eh, tusaale uu ka soo baxayay sideed bay isku noqonayso ma dee sideeddiina waad haysaa bal u fiirso darabtu iyo darabnaa iyo darabta iyo darabti iyo darabtuma iyo darabtum iyo darabtunna toddobadaasi way xidhiidhsan yihiin tusaalaha labiyo tobnaadna u fiirsada darabna isna waa noon iswihi waxa weeyaan ku dar marka darabnana toddobadii hore ku dar sideed sideeddii ka soo baxaya damaa'ir rafci mutaxarik iyaguna waa sideedda ficilka maadi waxaa lagu binayn jiray sukuun haddii lagu daba dhejiyo damaa'iru rafci almutaxarika attaa'u almutaxarika naa daala cala alfacil iyo nuun niswa laakiin waxaynu idhi attaa'u almutaxarika keligeed noqon jirtay lix soo maa darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna le macaanidoodana waynu soo sheegnay mar dhaweyd lix soo maaha darabnaa naa adaala cala alfacil hal tusaale ka soo baxay waa toddoba darabna nuun iswaana hal tusaale ka soo baxay waa sideed sideediina waa kuwa idan labiyo tobankan damiir ficilka maadiye ka horeeya waxa suuragala in fatxa lagu bineeyo saddex tusaale ka soo baxay daraba darabat daraba waxaa kaloo suuragala in dama lagu bineeyo hal tusaale ka soo baxay darabuu waa afar waxaa kaloo suuragala in lagu bineeyo sukuun sideed tusaale ka soo baxay darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna darabna iyo darabna afar sideed ku darday labiyo toban oo kaas marka saddexdaa mas'ale ayaynu baraarujinnay ee markaynu maraynay labiyo tobankan damiir ee noqonaya faacilka saddexdaa masale maxay kale yihiin mas'alada koowaad waxaa weeyaan labiyo tobankan damiir xagga macnaha waxay u qaybsamayaan saddex qaybood laba ku dhacaya mutakalim shan ku dhacaya mukhaatab iyo shan ku dhacaya ghaa'ib kow mas'alada labaad maxay ahayd labiyo tobankan damiir lafdigoodu waa mabni oo isma badbedelayo laakiin waxaynu odhanaa markaynu icraabina fi maxali rafcin faacil masalada saddexaadna waa maxay labiyo tobankan damiir ficilka maadiya ka horeeya waxaa suuragala in fatxa lagu bineeyo oo saddex tusaalaha bay nooga soo baxay daraba darabat daraba waxaa kaloo suuragala in damo lagu bineeyo hal tusaale ka soo baxay darabu waxaa kaloo suuragala eh, in eh, lagu bineeyo sukuun oo sideedii tusaale ka soo baxay darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna darabna iyo darabna marka labiyo tobankan damiir ficil maadiyo keliya horta isagu ka horreysiyey ficilkaa maadiya uu ka horreysiyey waxaa suuragala in fatxa lagu bineeyo waad soo baratay goorta fatxa lagu bineeyo ficilka maadiya waxaa kaloo suuragala in dama lagu bineeyo iyadana waad soo baratay goorta dama lagu bineeyo waxaa kaloo suuragala in sukuun lagu bineeyo iyadana waad soo baratay goorta sukuun lagu bineeyo soo waadix ma waka walmudmaru damiirkii ina cashara isaguna labiyo toban weeyaan waa damiirkii faacilka noqonaya naxwu qowlika odhaahdaadoo kale weeyaan darabtu anaa garaacay aad tiraahdo wa darabna anagaa garaacnay aad tirahdo waa labadii mutakalim ku dhacay qaabkee loo icraabaya u fiirsada darabtu waxaynu odhanaa ficlun maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiir rafci lmutaxariki wa taau damiirun mutasilun mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacil baa la odhanaa wa darabnaa ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وضربت آن، نيو أديقا قراعي أياد أرنيسا ونين كليو الله هضل ضربت محل أرني فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح fi maxali rafcin faacil wa darabti gabadhii adigaa garaacay ayaad odhanaysaa darabti darab ficlu maadin mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wattaau damiirun mutasilun mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin faacil wa darabtumaa labadiinana uu idinkaa garaacay baad odhanaysaa darab ficlu maadin mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik tumaa damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin faacil wa darabtum jamciina raggoo idinkaa garaacay ayaad odhanaysaa darab ficlu maadin mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wa taau tum tum damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafci faacil wa darabtuna jamicinan dumarkoo idinkaa garaacay baad odhanaysaa darab ficlu maadin mabniyun cala sukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik tunna damiirun mutasilun mabniyun cala alfatxi fi maxali rafci faacil wa daraba kii maqnaa wuu garaacay ayaad odhanaysaa huwa ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بالورني فاعل كيس هو ضمير قرصون oo waxa weeyaan taqdiirtiisu waxay noqonaysaa haddaynu doonno inaynu muujinno huwa waa hal ninoo maqan wa darabat gabadhii maqnayd way garaacday baad odhanaysaa hiya daraba ficlun maadin مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه فعل ماض وتاو تاو تانيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأنه حرف وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي فاعلك هو ضمير مستتر هي هل كان هيلاوينا وضربا لبدي مغناوي قراعين أياد أورانا يسا ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه فعل ماض وألف الاثنين ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل halka iska ilaali dadka qaar waxay dhahdaan way macaansadaan daraba faacilku waa huwa damiir satr huwa darabat faacilku waa damiiru satro hiya sii wad daraba faacilku waa damiiru satro humaa humaa iyo hum iyo huna mustatir ma noqdaan marka faacilku waa lifilistiniinka yaanidi hoos mari wadarabuu jamcii rag ahaa ee maqnaa way garaaceen baad odhanaysa maxaa la odhanayaa darabuu ficlu maadin mabniyun cala dami liitisaalihi biwaawi ljamaaca آه، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل فاعلكم ما هذا ضمير ستر هما لكن واو واو الجماعة هو بارز فاعلكم مقدم وضربنا جمع دمرك هاي مقنا وي قراعين هاي دور الناس حال قلنا يا ضرب فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك ونون النسوة اللي ودتي سمعتها آه، تضبح حريره ilan ficilka maadiya sukuunka lagu binaynaya waxaa ka soo bixi jiray sideed tusaale sideed xidhiidha wuu israaciyey waayo iyagu xagga macnaha isku mid ka ahaayeen waxay ku wada dhacayeen mutakalim iyo mukhaadabo midhkan muxuu gooni ugu saaray nuununiswihii muxuu gooni ugu saaray nuununiswuhu isagu kuma dhacayo mutakalima wuxuu ku dhacaya haayib qaybtii haayibka ugu dambeysay shantii haayibka ahayd ee ugu dambeysay ayuu raaciyey markaa sidaa u fahmay lakin ficilku muxuu ku binaysan yahay sukuun ضرب فعل ماض مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك ونون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل نون نسوها فاعل لكن هوران هن ضمير الستر هن تايس كيل علي مركا آه، هلكا waxay noogu dhamaaday baabul faacil laba arrimood buu ka hadlay kow tacriifu lfaacil laba aqsaamu lfaacil faacilkii xagga آه، qaybaha wuxuu noqonaya daahir iyo mudmar daahirka waxaa ku dhex jira waynu dhi mubhamki mudmarkuna waxa weeyaan laba iyo toban maxaa ka soo baxay laba iyo toban tusaale laba iyo tobankaas markaa saddex mas'ale aynu baraarujinay ha ilaawina mas'alada koowaad waxaynu nidhi xagga macnaha laba iyo tobankani waxay u qaybsamayaan eh, laba ku dhacaya mutakalim iyo shan ku dhacaya mukhaadab iyo shan ku dhacaya ghaa'ib Een, mas'alada labaad waxay ahayd laba iyo tobankan damiir xukunkooda xukunkooda waxaynu nidhi lafdigoodu waa mabni laakiin waxaa la odhanayaa fii maxalli rafcin faacil masalada saddexaad waxay ahayd labiyo tobankan damiir waxaa ka horeeya ficil maadi musanifku ficil maadin buu ka horreysay markaa ficilkaa maadiya uu ka horreysiiyey waxaa suuragala inuu ku binaysan yahay fatxa inuu ku binaysan yahay oo saddex tusaalaaba ka soo baxay daraba oo faacilku uu yahay huwa darabat oo faacilku uu yahay hiya iyo daraba oo faacilku uu yahay alifulisniinka waxaa kaloo suuragala ficilkan maadiya ee ka horeeya inuu ku binaysan yahay dambe waa haddii waawuljamaaca lagu daba dheji suma hal tusaale ka soo baxo waa darabu waxaa kaloo suuragala ficilkan maadiya ka horeeya inuu ku binaysan sukuun waa haddii lagu daba dhejiyo damaairtii loodhan jira damaair rafci almutaxarika imise tusaale ka soo baxaya sideed tusaale oo ataaw mutaxarika lix tusaale ka soo baxaya na adaala cala alfaacil waa hal tusaale nuun niswana waa hal tusaale darabtu eh, iyo eh, darabta iyo darabti iyo darabtuma iyo darabtum iyo darabtunna iyo darabnaa iyo darabna وأنت والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا